Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay qorshaha horumarinta dhaqaalaha maamulka Jubbaland. Waxaa ka qayb galay kulanka qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga Caalamiga ah ee maamulka Jubbaland iyo howlwadeenno ka socday wasaaradaha kale ee Jubbaland. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorsheynta, Maamulka Jubbaland Maxamed Weli ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
Tiirka aan u joogno halkan oo ah tiirka horumarinta dhaqaalaha oo runtii gomdhiga ay u noqon doonto wasaaradda maaliyadda oo aan arkayo inay tiim fara badan halkan ka joogaan ma aha wax wasaaradda arrimaha wasaaradda maaliyadda kaligeed ay mas-uuliyaddeeda qaadan karayso wasaaradaha isku wada tiirsan ee isku baahan ka mid tahay howlaha guud ay ka mid transportka ay ka mid tahay wasaaradda energy-ga ay ka mid tahay arrimaha gudaha dhammaan wasaaradahaasi waxay ka wada shaqeyn doonaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland saad ogtihiin waayadii dambe ee isu furanka bariga Afrika waxa ay dhahaan iyo dhaqaalaha isu gudbaayo Jubbaland tiir bay u noqon doontaa maadaama dhul xuduudo oo ballaaran aan ku jirno oo aan joogno oo ogtahay Jubbaland gees ilaa gees ay dhul xuduudo ay tahay dhulalka asaga ah waxaa loo baahan yahay marka horumarinta dhaqaalahooda sugidda amnigooda iyo isu furanka dhaqaalaha waxa aan rajeyneyno haddaysan jirin maalmaha soo socda iyo sanadada soo socda inay gaari doonto Jubbaland la ganacsato xuduudaheeda iyo deriskeeda dhaqaalaheedana uu ku tiirsan yahay ganacsi.
Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona isbeddelka qorshaynta maalgashiga maamulka Jubbaland ee shanta sano ee soo socota.